shirkan oo saddexdii cishee lasoo dhaafa madaxda madasha wadatashiga qaran ay ku lahaayeen aqalka madaxtooyada kuna lafagurayeen nuuca doorashee dalka ayay maanta ka soo saareen war murtiyeed ay dhinacyadu isku garteen hanaanka doorashee laba kun lix iyo toban siduu warbaahinta u akhriya afayeenka madaxweynaha daawud aways hanaanka doorashada labada kun lix iyo toban wuxuu noqon doonaa mid dalka uga hirgala si isku mid ah waxaa la dhisi doonaa laba guddi doorasho oo kala ah guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer qaran iyo guddiga hirgelinta doorashada ee heer dowlad goboleed guddiyadu waxay ka kala imaan doonaan dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah iyo kuwa samaysmi doona ba guddiga doorasho heer qaran wuxuu ka koobnaan doonaa toddoba iyo toban xubnood toddoba iyo toban xubnood kuwaas oo ay shan xubnood soo magacaabayso dowladda federaalka ah halka ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka mid kasta soo magacaabi doonto laba xubnood guddiga doorasho ee heer dowlad goboleed midkiiba wuxuu ka koobnaan doonaa koo iyo toban xubnood sideed ka mid ah waxaa soo magacaabaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah saddex xubnood waxaa soo magacaabaya dowladda federaalka ah guddiga da guddiga doorasho heer qaran iyo guddiga doorasho heer dowlad goboleed waxaa loo soo dhisi doonaa sida ugu dhaqsaha badan waxayna gudageli doonaan dhammaan howlaha diyaargarowga iyo fulinta doorashooyinka madaxda madasha waxay si kulul kaga doodeen hanaanka loo soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka iyo sida loosoo kala hormarinayo aqalka hoose iyo kan sare iyadoo ugu dambaynta isla garteen in lasoo hormariyo soo xulidda aqalka sare ee ka kooban konton iyo afarta xildhibaan fa dhismaha aqalka sare golaha shacabka qaran wuxuu ka horeyn doonaa doorashooyinka aqalka hoose ga soddon boqolkiiba kuraasta aqalka sare dowlad goboleeda iyo kuwa dhismaya waxaa si gaara lagu qoondeeyay haweenka tartamaya ha golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta usoo magacaabayaan ugu yaraan laba musharax oo tartamaya baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa u codeyn doona kursi kasta gaarkiis ha golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta usoo magacaabayaan ugu yaraan laba musharax oo u tartamaya baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaana u codeyn doona kursi kasta gaarkiis dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay samaynayaan qaab bay kuraasta ugu qaybiyaan beelaha dadyowga ama deegaanada qaabkaasi oo ah mid isku dheelitiran oo loo wada dhan yahay iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay ay helaan matalaad ku filan ja codaynta xubnaha aqalka sare golaha shacabka ee qaran waxaa si siman oo isku maalina uga dhacayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah madaxda madasha oo tashii qaran ayaa hoosta ka xariiqay hanaanka lagu soo xulayo aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka koobnaan doona laba boqol todobataiyo shan xildhibaan iyadoo xildhibaan weliba u baahan doono konton ergo inay soo xulaan taasoo ka dhigan konton lagu dhifta laba boqol todobataiyo shan xildhibaan in guud ahaan ergaday noqon doonto saddex iyo toban kun toba boqol iyo konton ergo ah aqalka hoose liiska oday dhaqameedyada boqol soddon iyo shan ayaa saldhig u noqonaya hanaanka doorashada aqalka hoose liiska oday dhaqameedyada dib baa loo eegayaa madax dhaqameedyada dhintay waa la bedeli doonaa kuwa muranka ku jirana waa la sixi doonaa liiska kabadambaysta ee oday dhaqameedyada boqol soddon iyo shan ee la isku raacay ayaa soo xuli doona ergada doorasho iyagoo la tashanaya nabadoonada ay khusayso ee beesha xubinta leh musharax kasta oo u taagan aqalka hoose waxaa soo dooranaya ergo doorasho ka kooban konton codbixiye wadarta ergada doorashada waxay noqonaysaa laba boqol toddobaatan iyo shan oo lagu dhuftay konton xubnood oo u dhiganta saddex iyo toban kun toddoba boqol iyo konton xubnood madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay halka lagu soo bandhiga war murtiyeedka ayaa hoosta ka xariiqay intanay qaabeynaysa nuuca doorashee dalka ka dhacaysa laba kun lix iyo toban oo muddooyinkii dambe dadku ay qabeen walaac la xiriira hanaanka doorashada soomaaliya maanta waxaa la qaabeeyey sida ay wax u dhacayaan haddii alla yidhaahdo laba kun iyo lix iyo toban oo ahayday mid culays badan ku hayday dadka soomaalida ah iyo siyaasiyiinta gaar ahaan leanna marka aadan garanaynin waxa soo socdaah culayskeeda iyo waxay lahayd dibkeeda maadaama aan hal qof iyo hal cod aan gaari weynay midkan ayaan markaan ku dhaqmaynaa laakiin haddana midkan midka ku xiga ilaahay idankii ee laba kun iyo lix iyo toban dhacayahay cudurdaar dambe ma laha in qof kastoo soomaali ah codkiisa ula baxa mooyaane haddii sanadkii hore boqol iyo soddon shanta oday ee odayaasheenii beelaha matalayay ay noo soo xuleen baarlamaanka maanta saddex iyo toban kun iyo toddoba boqol iyo konton qof oo soomaali ah ayaa noosoo ayaa noo keeni doona baarlamaankeena marka berrina ilaahay idankiis dhowr milyan oo soomaali ah cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho